بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين شبكة منهج أونلاين وحيدين سو قد بنيسا خطبة عوان كيدو يهي أهمية الاهتمام بالمصالح العامة والأعمال الخيرية أهمية iyo makaanada ay leedahay in la dar yeelo oo lagu dadaalo danta guud iyo howlaha khayriga samafalka iyo waxtarka waxaana soo jeedin doona ashaykh abu khaalid axmed cabdisalaam aadam axmed iid xafidahu allah ee dhegeysi wacan
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم ما بعد عباد الله ولا ليال وحمانتا إنو كهد لدونا بإذن الله جل شأنه أهمية الاهتمام بالمصالح العامة والأعمال الخيرية أهمية ده iyo makaanada ay leedahay in la dar yeelo oo lagu dadaalo danta guud iyo howlaha khayriga samafalka iyo waxtarka walaalayaal diinteenna islaamku waa diin qiimo badan waa diin nolosha dhinacyadeeda oo dhan koobtay oo dar yeeshay waa diin sida ay danta gaarka ee khaaska ah u ilaalisay ta guud ee caamka ana u daryeeshay walaalayaal waxa inta faraha badan leh qofku uu ka fakaraa sida uu maslaxadiisa iyo dantiisa gaar ahaaneed u daryeeli lahaa laakiin waxaad ogaataa danta guud haddii la ilaalin waayo ta gaarka ihina inaanay ilaashamayn waa isku xidhan yihiin caam iyo khaas labaduba walaalayaal waxa uu rasuulku yihi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh kama fi saxiixi اlbukhaariyi min xadiidi nucmaan bni bashiir mathalu اlqaa'imi fi xuduud اllahi wاlwaaqici fiiha kamathali qowmi istahamuu calى safiinah fasaara bacduhm aclaaha wabacduhm asfalaha فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا هذا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا rasuulunaa muxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu tusaale la yaab badan u soo qaatay haadihi lumma waxaanu rasuulku tilmaamay in bulshada iyo mujtamaca deegaan ama dal ku wada dhaqani in mahalkoodiiyo tusaalahoodu ka dhigan yahay dadkaa doonta wada saaran ee dantu ay ka dhaxayso waxauu rasuulku yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh مثل القائم في حدود الله والواقع فيها وxمثلiyo تusaale u ah يعnي ka xuduuda ilaahay ku taagan ee dhowraya awaamirta iyo nawaahida rabi ee xuduuda sharciga ilaalinayeen ku dhicin muxaramaadka kaa tusaalihiisu iyo wاlwaaqici fiiha ka xuduuda shareecada ka tallaabsaday ee muxaramaadka iyo nawaahida ku dhex dhacay kaa sharciga ilaahay dhowraya ee ilaalinaya iyo kaa muxaramaadka ku dhex dhacay labadaa mathal iyo tusaale marka loo soo qaato tusaalahoodu waxa uu yahay ka mathali qowmin istahamuu calaa safiina waa sidii dad u qori tuurtay dooni laba khan leh qolo walba halkay raaci lahaayeen fa saara bacduhum aclaaha wa bacduhum asfalaha markaasaa badhkood qorigu wuxuu ugu dhacay khanka sare inay fuulaan qaarna khanka hoose fa kaana aladiina fii asfaliha ida istaqow min almaa maruu calaa man fowqahum waxay ahaadeen markaa doonta khanka hoose kuwaa saarani markay biyo u baahdaan kuwa khan kuwaa sare intay sii jiidhaan oy sii maraan dee xaggaa sare biyaha ka soo darsada faqaaluu low annaa kharaqnaa fii nasiibina hada kharqa walam nu'di man fowqana markaasaa waxay yidhaahdeen kuwii doonta khanka hoose saaraa war haddaynu innakaaba kuwan biyaha uga dhowe xaggan khankeennan hoose haddaynu doonta xaggan hoose ka dalooshanno biyuhuba haynoo soo galaane oo kuwan sarena aynu jiidhjiidhka ka dayno waxa uu nebigu yidhi markaa sala allahu calayhi wasalam fain akhaduu calaa aydiihim najow wanajow jamiica kuwa doonta khanka sare saarani kuwaa hoosta doonaya inay ka dalooliyaan gacmaha hadday iska qabtaan iyagu waa badbaadayaan kuwa hoosena waa badbaadayaan wain tarakuuhum wamaa araaduu haddayse isaga tagaan oo iyaga iyo waxay damceen ay u daayaan oy faraha ka qaadaan halakuu jamiica kuwii sare iyo kuwii hoose labadiiba waa halaagsamayaan waayo doontii intay biyuhu soo galaan ayay dee doonidii degaysaa oy qarqoomaysaa hadday doontu degtana ku sare iyo ku hoose dee midna nabadgeli maayo walaalayaal waxaa masalkaa iyo tusaalahaasi ka dhigan yahay dadka deegaanka iyo bulshadaasi meesha ku wada dhaqani doontaas ayay wada saaran yihiin waxaanay u qeybsan yihiin saalixiin iyo taalixiin dad wanaagsan iyo dad xun inta wanaagsani haddaanay intaa xun gacmaha iska qaban waxay ka dhigan tahay doontaa degaysa oo kuwaa xumi xumaanta iyo ciqaabka ay galabsadaan waxay caam yeelaysaa kuwaa wanaagsan ee safka hore ku tukanaya waayo badbaadadu kuma jirto oo keliya naftaada inaad u hagaagto ood u hanoonto bal hanoonka dhammayska tiran waxa ka mid ah hidaayadaad heshay dadkana inaad ku hogaamisood ugu yeedho waalcasri ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wa camiluu saalixaat haddii labadaa lagu dayn lahaa wasfi aamanuu wa camiluu saalixaat waxaynu odhan lahayn dee mar haddaanu hagaagnay dadka kale maxaa naga galay waxaase la barba waxaa la daba dhigay oo khasaarahana lagaga badbaadayaa guusha iyo sacaadaduna ay ku jirtaa watawaasaw bilxaqi wa tawaasaw bisabri haddaad hagaagtay dadka hagaagga waa inaad ugu yeedho xaqa waa in laysu dardaarmo dacwadda iyo wanaagga laysfaray iyo xumaha layska reebayana dhibaatada ka dhalata waa in lagu sabro walaalayaal idan xadiidku waxa uu qeexay haddii danta guud la dayaco inta gaarka ihina ay meesha ka baxayso waayo qoladan hoosta fadhidaa dantooda gaarkuunbay eegeen iyo biyaha halka uga dhow laakiin may eegin halaagga iyo dhibaatada caamka ee ka dhalanaysa ficilkay samaynayaan kuwaa markaa xagga sare fadhiya hadday yidhaahdaan dee waxay doonaan ha iska sameeyaan oo dantoodaa guud aanay daryeelin oonay gacmaha iska qaban tii gaarka ahayd iyo tii caamka ahayd labadiiba meesha waa ka baxaysaa walaalayaal islaamku wuxuu inoo sharciyeeyey cibaadaad aynu ilaahay ugu dhowaano cibaadaadku waa laba cibaadaad mutacaddi ah oo nafcigeed iyo waxtarkeedu dadka ay gaadhayso iyo cibaadaad qaasir ah oo nafcigeed iyo yacni dheefta ka dhalataa qofka samaynaya ay ku kooban tahay oo tusaale ahaan dee salaadaada iyo soomkaagu aduu kuu gaar yahay wanaagga iyo dheefta ka dhalatana adaa u aayaya laakiin dadka masaakiinta inaad quudiso inaad aytaamta iyo dadka agoonta ah waxtartood ka faalo qaadato inaad ceel biyo laga cabo aada qodo inaad masjid ummaddu ay ku cibaadaysato aada dhisto inaad madarasad ama macad qur'aan dhisto yacni acmaasha noocaasihi waa cibaadaad ilaahay loogu dhowaado laakiin waa cibaadaad mutacaddi ah oo nafcigeed iyo waxtarkeedu adiga aanay kugu koobnayne dadkii iyo bulshadii muslimiintuna ay ka dheefayso ama ay manaafacaadsanayso haddaba islaamku labadaba wuu daryeelay waanu inoogu yeedhay waana layna amray cibaadada gaarkaee naftaada waxu taraysa iyo cibaadada caamka ee bulshada iyo mujtamaca wax taraysa labadaba daryeelkeeda iyo dadaalkeeda waa layna faray ilaahayna waxau ihi jalla fii culaah yaa ayuha aladiina aamanuu rkacuu wasjuduu wacbuduu rabbakum wafcaluu lkhayra lacalakum tuflixuun haadihi alaaya waxay koobsatoo ilaahay isugu keenay yacni cibaadaadka iyo anwaacda khayrka kuwii caamka ahaa ee dadka gaadhayey iyo kuwii khaaska ahaa ee qofka sameeyaa cidhibteeda iyo aayaheeda dambe uu helaayey labadaba ilaahay aayadda waa ku kulmiyey oo ilaahay waxau ihi jalla sha'nu yaa ayuha aladiina aamanuu rkacuu wasjuduu kuwa iimaanka laga helayow ee ilaahay iyo rasuulkiisaba rumeeyeyow rukuuca oo sujuuda macnaha salaada tukada waxaana laga cabiray salaadii rukuuc iyo sujuud lianna haadaa ahamu arkaaniha waayo ajsaada iyo arkaanta ay ka kooban tahay kuwa ugu muhiimsan bay ka mid tahay rukuucda iyo sujuudu waana asluub macruuf ah luqada carabiga iyo shariicadaba tasmiyatu shayi biahami ajzaaih shayga in loogu magac daro oo lagu magacaabo ajsaada uu ka kooban yahay kuwa ugu mudan ee ugu muhiimsan waana min itlaaqi اljuز'i wa iraadati اlkuli qayb baa la cabiray salaadii ka mid a oo qaybihii ugu muhiimsanaa ah waxaana loo jeedaa salaadii oo dhan ee maaha rukuuciyo sujuud keliya oo gaar ah ilaahay markuu ina amray cibaadadaas salaada oo acmaashiiyo cibaadaadkii la qabanayay ta ugu muhiimsana towxiidka dabadii ahna waxa weeyaan cibaado qaasira oo qofka samaynaya nafcigeedu ku kooban yahay waxaa laga daba keenay caam ahaan cibaadaadkii ta gaarkaa iyo ta guudba wacbuduu rabbakum rabbigiina caabuda oo waa tacmiimun bacda takhsiis ama waa min caطfi alcaami cala alkhaas oo cibaado gaar ahaana markii la tilmaamo ahamu lcibaadaad waa salaada eh ayaa haddana caam ahaan waxaa lagu cadfoo la raaciyey cibaadaadka guud ahaan in la wada sameeyo wax alla wixii ilaahay loogu dhowaanayo ee raalli ahaanshihiisa lagu kasbanaayo dabeed waxaa la daba dhigay wafcalu lkhayr khayrkana sameeya wixii khayr iyo waxtar ummadda aada u qabanaysaan sameeya oo ku dadaala haddaad sadaqo bixinayso haddaad qaraabadaada xidhiidhinayso haddaad ceel qodayso yacnii wixii masaalix iyo dan guuda sameeya khayrka caam ahaan sameeya ku gaara iyo ku guudba markaasaa ilaahay arrimahaa wuxuu ku xidhay liibaanteennu inay ku jirto oo waxau idhi lacallakum tuflixuun ay likay tuflixuu si aad u liibaantaan ifii aakhira labadaba walaalayaal haadihi alaaya ilaahay waxa uu isugu keenay saynu hore u tilmaanay cibaadaadkaas kuwa gaarka ee qofka nafcigeedu uu ku kooban yahay iyo kuwa caamkee dadka gaadhaya labadaba waxay taasi markaa daliil u tahay danta iyo masaalixda guud iyo waxtarka iyo howlaha samafalka iyo dadka in loo naxariisto wax loo qabto in khayr iyo wanaag fara badani ku jiro dadka ku howlanina ay yihiin dad baab muhiim oo abwaabta diinta ka mida ku mashquulsan oo haya oo xil weyn ummadda u haya walaalayaal waayo diinteenna islaamka ruux walba kaalinta kaga soo beegan waa inuu ku qumo oo uu awdo oo aanay halkaa kaalintaasi aanay bannaanaan kii maskax iyo maal wax ku taraya kii maamul iyo awood dowladeed diinta wax ugu qabanaya o ugu fulinaya kii cilmi iyo caqli wax ku taraya dacwadda ku taageeraya yacni diinta islaamku waa mid qof walba looga fadhiyo waxa uu ku tari karaya inuu ku taro si uu hadhow isagu cidhibteeda dambe ugu aayo walaalayaal waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay fii kitaabihi lkariim khayraadka iyo wanaaggaas in loo tartamo oo loo kala dheereeyo o loo beratamo oo ilaahay wuxuu yihi fastabiqu lkhayraat khayraadka u kala dheereeya oo u tartama waxaana culimmadu yidhaahdeen almru bilmusaabaqati ila alkhayraat waa amrun zaa'idun calaa mujaradi ficli lkhayraat faridda la ysfaray in loo tartamo loo kala dheereeyo khayraadka caam iyo khaasba yacni amarkaasi waa mid ka zaa'idsan oo ka fara badan ama ka kororhsan faridda la ysfaray khayrka in la sameeyo oo keliya oo macnaha khayrka samee oo keliya laguma farine waxaa laguugu kordhiyey dadka inaad uga dheeraysoon lagaaga horeyn fastabiqu lkhayraat waayo qofka waxaa laga yaabaa khayrka inuu sameeyo laakiin se looga dheereeyo waxaa se lagu yidhi tartan u gal khayrka oo cidina yaanay kaaga dheerayn waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku ammaanay addoommadiisa ambiyada ee uu doortay inay ahaayeen kuwa acmaasha kuwa khayraadkaas caam iyo khaasba ku dadaalo oo daryeela inay ahaayeen oo ilaahay wuxuu yidhi jalla sha'nuh wajacalnaahum a'immatan yahduuna biamrina wjacalnaahum aima yahduuna bamrina waawxaynaa ilayhim ficla alkhayraat waiqaama asalaati waitaaa azakaa wakanuu lana caabidiin allah wuxuu yihi subxaanah wajacalnaahum aimatan yahduuna biamrina waxaanu ka yeelnay aima kuwa lagu daydo oo waxa weeyaan dadka tusaale iyo hormood ugu ah khayrkiiyo wanaagga yahduuna bimrina dadkana ku hagaya oo ku hogaaminaya amarkayaga maaha hawadoodiiyo waxay doonaan laakiin annaku waxaanu faray dadkana ku hagaya oo ku hogaaminaya waxau rabbi yidhi wa awxaynaa ilayhim ficla alkhayraati wa iqaama asalaati wa iitaa'a azakaa waxaananu u waxyoonay khayraadka samayntooda inay khayraadka iyo wanaagyada sameeyaan iyo salaadoo la oogiyo zakada oo la bixiyo waxaa aayadda ku cad cibaadaadkii qaasirka ahaa salaadii oo kale iyo kuwii mutacadiga ahaaba sida khayraadkii iyo zakawaadkii la bixinayey waayo zakada lafteedu waa cibaado nafcigeed iyo waxtarkeedu dadka uu gudbayo oo qofka bixinaya aan ku koobnayne qof kale uu ku intifaacayo waxaa kaloo ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku ammaanay nebi zakariye iyo ehelkiisii inay ahaayeen dad khayraadka u degdegoo ku dadaala waxau rabbi yidhi subxaanه faاstajabnaa lahu wawahabnaa lahu yaxya waaslaxnaa lahu zawjah waanu aqbalay nebi zakariya calayhi الsalaam markuu ilaahay u badiye walad weydiistay ilaahay waa ajiibo waa aqbalay waxaanu rabbi yidhi waxaanu u hibaynoonu siinay yaxye waanu ku arsaaqnay ooridiisiina waanu u hagaajinay oo markii hore iyadoon yani dhalmo lahayn oon dhalayn ayaanu ka yeelay mid wax dhasho oo dee ubadka aanu ku arsaaqnay yaxya uu ka mid yahay yaxyaanu ku arsaaqnay waxau rabbi yidhi markaa isagoo tilmaamaya nebi zakariya iyo ehelkiisu siday khayrkiiyo wanaagga ku ahaayeen caam iyo khaasba waana ammaan la doonayo dadka ahluliimaanka inay kaga daydaan oo waddadoodoo kale ay maraan innahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraat wayadcuunanaa ragaban warahaba wa kaanuu lanaa khaashiciin ilaahay wuxuu yidhi jalla sha'nuh waxay ahaayeen zakariya iyo ehelkiisu yusaaricuuna fi lkhayraat kuwa khayraadka u degdega oo u kala dheereeya oo u baratama ayay ahaayeen wayadcuunanaa ragaban warahaba waxay ahaayeen kuwana caabuda iyagoo raxmaddayada rajaynaya cadaabka yagana ka cabsanaya oo bayna alkhawfi waalrajaa ku sugan wa kaanuu lanaa khaashiciin waxaanay ahaayeen kuwa noo khushuucsan oo annaka isukaayo dulleeyo o isku dhuldhiga ilaahay subxaanahu wa tacaala dartii waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala mu'miniinta caam ahaan ku sifeeyey inay khayrka u degdegaan ulaa'ika yusaaricuuna fi lkhayraati wahum lahaa saabiquun rabbi waxau idhi jalla sha'nuh kuwaasi lasoo tilmaamay waa mu'miniinta eh waa kuwa khayrka u degdega wahum lahaa saabiquun khayrkaana way u dheereeyaanoo cid ugama horayso ilaahay markuu tilmaamay mu'miniintu inay khayraadka u degdegaan oy u dheereeyaan ayaa waxa la xusay waxa suurtagal ah qofka shay u degdega in looga dheereeyo kuwanse ilaahay wuxuu xusay inay iyagu u dheereeyo oonu cidina uga dheerayn wahum lahaa saabiquun waana wasfiga laga rabo dadka ahluliimaanku meel ay joogaanba khayraadka inay u degdegaan wa astaqfiru llah alxamdu lilaahi waxdah wsalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah walaalayaal waxaynu soo tilmaanay ahmiyadda iyo makaanada ay leedahay in loo dadaalo la daryeelo danta guud iyo waxtarka caamka ee ummadda islaamka waxtarka guud ee caamkii inuu qiimo leeyahay waxayna tusinayaa ahlu naarka marka la waraysto sababtay ku muteen cadaabka iyo cuquubada waxaa la tilmaamay laba arrimood inay ugu muhiimsan yihiin dayaciddii ay dayaceen xaqii ilaahay iyo dayaciddii ay dayaceen xaqii addoommada labadaasay naar ku mutayseen ciyaadan billaah oo marka lagu yidhaahdo maa salakakum fii saqar maxaa naarta saqare idin geliyey jawaabta ugu horreysay bixinayaan waa maxay qaaluu lam naku min almusalliin walam naku nucimu lmiskiin maanaan ahayn kuwa tukada oo ilaahay xaqiisii halkaasaanu ku dayacnay walam naku nucimu lmiskiin masaakiintana kuwa quudiyo u naxariista maanaan ahayn xaqii addoommadana halkaasaanu ku dayacnay labadaa xaqee isxambaarsan ayaa cadaabka allena dhexal siiyey walaalayaal idan waa arrin aada iyo aada muhiim u ah haddaynu ilaahay xaqiisa dhowranno oynu ilaalinayno xaqa caamkee dadweynaha iyo dalka iyo dadku inagu leeyihiinna inaynu ilaalino inu dhowro walaalayaal waxaa ka mid ah masaalixda in la daryeela ay muhiim tahay maslaxatu turuq maslaxada iyo danta dariiqa ay muslimiintu marayaan dariiqaas in la dhowro oo wixii dhibaato ah laga leexiyo wixii waxtar iyo maslaxo aana laga geysto waa arrin islaamku qiimo badan u yeelay oo waddadu wax sahlan ma aha waayo ummaddaa dhan dadweyne iyo gaadiid iyo xayawaanaad iyo bahaa-inba dee noolo oo dhan bay waddadaasi ka dhaxaysaa marka ilaalinteed iyo daryeelkeedu waa muhiim sidaa darteed ayaa nebiguna sala allahu calayhi wasalam ka hadalka waddada ay muslimiintu marayaan dadaal badan uu ugu bixiyey oo saxiixeynka waxaa ku sugan xadiidka abu saciidin alkhudri uu warinaya radia allahu tacaala canhu wa ardaah inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam iyaakum waljuluusa biuruqaat war waxaan idinka digayaa waddooyinka ay dadku marayaan inaad fadhiisataan qaaluu yaa rasuula allah maa lanaa buddun min majaalisina nataxaddathu fiiha waxay saxaabadii yidhaahdeen rasuulkii allow meelaha inaanu fadhiisanno waddooyinka kama maarmayno oo waanu ku sheekaysannaa qaala faidaa abaytum ila almajlis faactuu ariiqa xaqah haddaad diiddeen inaad fadhiisataan mooyaane wax kale haddaba waddadu xaq bay idinku leedahay xaq siiya qaaluu wamaa xaqu ariiqi yaa rasuula allah waxay yidhaahdeen oo rasuulkii allow waddadu xaqay nagu leedahay waa maxay qaala qadu lbasari wa kafu ladaa waraddu salaam walamru bilmacruuf wannahyu can lmunkar waxa uu yihi xaqa waddadu waxa weeyi kow inaad indhihiina laabtaan oo ruuxii dumaree soo maray iyo cawradii aad aragtaanba inaad indhaha ku taagtaan waa xaqdarro xaqa waddadu waa indhihiina inaad ka laabtaan wixii xumaana wa kafu ladaa dhibaatadiinana aad ka xakamaysaan dadka oo dadka muslimiintaee dad iyo gaadiidba halkaa maraya ay idinka nabadgalaan waraddu salaam salaanta laydin salaamo qofkii idinsoo maranay inaad ka jawaabtaan ood radidaan wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuh waalamru bilmacruufi wannahyi cani lmunkar iyo dadkaa waddada maraya wanaagga inaad fartaan xumahana aada u diidaan hada huwa xaqu ariiq rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamay waddada oo dhibaato laga leexiyo janno ilaahay in lagu galo oo saxiixeynka waxaa ku sugan xadiidu abi hurayra inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam mara rajulu bigusni shajarati calaa dahri اطariiq faqaala wallahi launxiyanna hada can طariiqi اlmuslimiin laa yu'diihim waxa uu rasuulku yihi calayhi afdal salaati wasalaam nin ayaa waxa uu ku soo maray waddadii dadka muslimiintu ay marayeen laan taalla laan geed ka soo go-do waddadii kusoo dhacday ayuu ku soo maray markaasaa waxau ihi wallaahi la unxiyanna hada can ariiqi اlmuslimiin laa yu'diihim wallaahi waxa uu yihi laantaa waddada muslimiinta waan ka leexin si aanay dadka islaamkaa u dhibin faudkhila aljanna ninkaa jannadii waxa lagu geliyey laantaa uu waddadii muslimiinta ka leexiyey walaalayaal bilaahi calaykum maanta waxaad u fiirsataan balka laantii waddada dhigaya ee dhagixii ku soo leexinaya ee habeenkii kolba labada dhinacba ijaarkii kaga soo durkinaya waddadii la marayey waayo maanta mi iyo magaalaba magaalada haddaad miyada haddaad u baxdana waddooyinkii gawaadhidu ay marayeen dhinac walba ood baa kaa haysata nin walba waxaad moodaa in waddadaa la yidhi kusoo durug magaaladiina hadalkeedaba daah bal waxaad ka warantaa dhibaato uu ka leexiyo daaye ka dhibaatada la soo doonanaya miyaanu halis ugu jirin iska dhaaf inuu raxmad ku hele eh in ilaahay ku cadaabo waayo ilaahay waa xakiim waana caadil haddii waxa weeyaan kii dhibaatada ka zuuliye uu janneeyey ka dadka ku dhibayana inuu ku ciqaabaa dee waa arrin suurtagal ah walaalayaal maanta waxaad moodaa waddadaa dadka ka dhaxaysa inaanay cidiba lahayn oo wasakhdiiyo guddaafadaa lagu soo daadinayaa oo waxyaabihii dhibaatada ayaa laysaga soo rogayaa oo waa lagu soo durkayaa oo baskaa ku hor socdee rakaabsanayaa qof hadduu arko waddada dhan ayuu xidhayaa baarkin geli maayo oo is odhan maayo waddada waa lagula leeyahay waxaad moodaa yacni dadkii islaamka ahaa aadaabtii iyo tacaaliimtii diintooda wax fara badan inay ka jeesteen walaalayaal waxaa kaloo rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam sida riwaayada muslim ay tilmaamayso laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fi ljanna fii shajaratin qatacahaa can dahri ariiq kaana tu'di nnaas waxa uu nebigu yidhi waxaan arkay nin jannada isku laba rogayo nicmooyinkeedii iyo khayrkeedii dhinac walba u daaqaya muxuu nicmada iyo barwaaqadaa ku helay geed waxa weeyaan waddadii muslimiinta ku soo dhacay oo uu ka leexiyey oo dadka dhibaatayn jiray waddada islaamku yacni ahmiyaddaa iyo waxa weeyaan makaanadaa ayuu siiyey dariiqa islaamku ay marayaan dad iyo gaadiidba in la dhowro waxaa kaloo rasuulku yihi salى اllahu عalayhi wasalam kama fi صaxiixayn min xadiiثi abi hurayra aliimaanu bidcu وasabcuuna shucbة faafضlha qowlu laa ilaha ilا اllah waadnaaha imaaطaة اlأda can الطariiq wاlxayaaءu shucbaة min aliimaan waxa uu nabigeena suuban yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan qaybood waxaana ugu sarreeya laa ilaaha ila allah kelimatu tawxiid oo lagu dhawaaqayo laguna camal falayo kelmaddaa iimaanka ugu sarreysa qeybaha iimaanka wa adnaaha imaatatu ladaa cani ariiq waxaana ugu hooseysa waddada ay dadka muslimiintu marayaan oo dhibaatada iyo wixii dhiba laga leexiyo walxayaau shucbatu min aliimaan xishoodkuna waa qeyb iimaanka ka mid ah oo waa wax lagu farxo laysku ammaano waxse laysku caaya ma aha walaalayaal dariiqu haddaba hadduu ahmiyaddaa iyo makaanadaa leeyahay inay dadku si guud iyo si gaaraba waddooyinkooda u ilaashadaan waa muhiim wixii dhibaato ah inay ka leexiyaan waa waajib saaran waddooyinkooda inay dhistaan oo hagaajistaan waa xil saaran waxa ilaahay mahadiye ah magaaladeennan dhaqan wanaagsan ayaa hadda aynu ku dhaqannaa waxaanu dhaqankaasi yahay in xaafadaha magaaladu xaafad balba yacni xaafad kasta waxgaradka iyo acyaanta ku nooli intay dowladda hoose la xidhiidhaan inay ka howlgalaan waddooyinkooda siday u hagaajisan lahaayeen iyadoo markaa dowladda hoosena qeybtooda qaadanaysa dadweynaha xaafadda ku dhaqanina inta soo hadhe ay iska gurayaan arrinta noocaasi waa arrin qiimo badan oo aynu ku caano maallay oo in fara badan oo xaafadda xaafadaha magaaladeenna ka mid ihi ay ku intifaaceen oo ay sameeyeen waxaa markaa walaalayaal aan doonayaa maanta halkan inay idinka ogeysiiyo xaafadeennan eriyada masjidka iyo waddadan waxa weeyaan dhabarka maraysa ilaa xaggaa waddada kale ku dhaadhacaysa waa waddo iska dhibaato iyo dhagaxaan badan oo inooga baahan inaynu ka howlgallo si aynu u hagaajisan lahayn wixii dhibana aynu ka dhowri lahayn arrinta noocaasa waxaa ka howlgalay odayaasha xaafadda qaar ka mid a khayr iyo ajri allaha ka siiye way soo cabireen waddada waanay soo qiimeeyeen dowladda hoosena way la xidhiidheen waxaanay dowladda hoose qaadatay boqolkiiba konton iyagu inay bixinayaan odayaasha xaafadduna intaa soo hadhay inay xaafaddii ka guraan masaajidka iyo eriyadiisa wixii ku xeeran in laga howlgalo yacni waddadaa wixii ku baxaya subaxii arbacada ayaanu masaajidka odayaasha ku shirnay waxaa la ysla qaatay shirkaa shir ka ballaadhan in la ysugu yimaado aroorta oo sabti iyo salaada subax dabadeed si halkaa looga qorsheeyo guddida iyo cid qaabkii loo guri lahaa lacagtaas waxaa markaa aan ogeysiinayaa odayaasha xaafadda inta joogta inta maqanna in la gaadhsiiyo ay habboon tahay aroorta oo sabti ah haddii alla ina gaadhsiiyo salaada subax kadib inaynu masaajidkeennan isugu nimaadno inakoo hawshaa ka arrinsanayna arrin iyo adduunba wixii aynu waxa weeyaan kaga qaybgelayno arrinta noocaasihina waa arrin sidaa aynu tilmaanay diinteennana meel sare kaga sugan oo wax la sahashada ma aha in waddada muslimiinta la hagaajiyo oo laga howlgalo waayo waa dan guud oo kulligeen inoo wada dan ah wafaqa allahu ljamiic limaa yuxibu wayardaa rabbanaa aatina fi dunya xasanah wa fi alaakhirati xasanah waqinaa cadaaba annaar allahuma ansur ilislaama waalmuslimiin وأdل الشhرك والمشhركين وأhلك الكفرة والملحدين أعdاءka أعdاء dينka yا رب العاaلمين وصلى اللهma وسلم على نبيiنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله